gudoomiye ku-xigeenka gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka degmada maydhabo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oon ku horeeyeen agaasimo waxyada agaasimo waxeedka isku xirka gobolada agaasimo waxeedka qoyska idhilaanka isku xirka dhinaca qoyska caafimaadka qoyska hay-adaha samafalka mas-uuliyiinta hay-ada sama suxufiyiinta dhammaan dadka ku qaybgalay qiimo iyo sharaf yaninata intaan ugu la qaybgalaan xafladda oo runtii la kuxuso maalinta malaarida adduunka way iska dayayihiin intii oo la eray kanagana laakiin intislet meelaraays maadaama isdoon dhamaadaan yani sida markiin furaynin oo meelaraayo ku tatabi lahaa inaan ka koobo way ku bilaawsaday adduunyada geed oo kale labaatii shanta abriil oo soomaali gaar ahaan koonfur galbeed wali intaan roogneena in la xuso maalinta duumada adduunka markaasna ujeedadii ta keliya in korlanka qaada wacyigelinta sababaha marka caafimaadka uusan ka astaysaday maalmo qaasho iyo cuduro qaar ah weli kumadataa in la fahmo ujeedada muhiimka ee meelo ka jaarta una maalinta yani dambadan oo meelaraashaleydiya in maalinta uniskoynama kuleyihin laakiin dantoon kulanamaetaaha in meelaraayso geedka oo kale fariimo muhiim ah fariimo oo runtii eed aan qiimo badan fariimo wal ku tara karo dhaqanka bulshada fariimo wal ku tara karo in yani hooslanka dhagka cudurka iyo meelaraayso ujeedadiiata inta laiska dhaafsado waana lala wadaaga bulshada guud ahaan haani markaasay idaacadaha dad ku dhegeysada doonaan haani xafladaha ku qeybgali iyo intiiba markaasay ti yani dambeys deeri doonta fariinta saas dartiya wali meelaraysitra saddex jibaar lama jibaar asaga sababtuna meetaana harumaha mase meelaha public ee meelkuyaaba madilaseeda dhakhtarka inti lanka hob malarial kuwaayo er malarial qabta laakiin farmashyaalka qaarsho iyo meelaha qaarsho publican haanada sida gaarka ee la heleyey ujeedadan furanta in lanki kooy waa ku galan ete hobla kooy marka may dhii jartay oo aan xitaa manahaas intaan wasaaradahan ku biirana liisuubiyayan wailka warsideeya talakiin haya neew iska soo isna waa mada duuri oo la jajara malaria ama eta lahaa isku baar kale marka isku baar annagadaas lama safu damba wabada koyta meel kale malaria qabta malaria qabta marka adinka qanacsanta warinka qanacsanta kow maybu adiga meerti malaria amay hayte lahaa marka malaria amay hayte yalla hadda tii daawo badan ma dilan dhami may lahan lahan ku guul daraysadaynin kaniinyaal badan oo nin kala jareen oo oo kolorbiin kuma tahay iyo may lahan ku gudubay la mamnuucay la baan gareeyeen in bulshii tan walan ku taraan kaas marka oo yani si aan wadni ka guul daraysani haddana haani dambe la hasaari ku guul daraysani menaasha meeta yoom kasta lan daawahan insaaro mase daawo cusub oo dadkun jisho mase immunitygan oo may la raajay system soo ku galay in kaninkun walkutar daawla maalinkas laman saaro male laakiin walina noofaday inuuna ku wacyigelin bulshada arinta aadan ku dhawaajaayo oo ah in lankas madow ku dhuuryaw yani anqabna malaria lankas oo qandhan intiisan qabna malaria ilaa malaria maqaba haddii la kaxaqiijiyo calaamadii mayla rice kusoo kow baaritaanka ka suuqi baarjeed oo waylashan harubihii degdege shibaaromeybuwaa xoogaa yar qaadawsiin eed relay badane intaasay marka haddii la suuqi walina gadaasena laakiin malaria laku helo daawada walaa andaraas lanki laku helo waayo mayla rice sidyaa maybuwa waxyaabo kale hospitalkii usi qabo mayla rice in lagu daaweeyo weli faday baydhabahan nagada baydhabo runtii iyo laba shabeelle markii laku hadlao weli sigaare maybu ahaan ka badanaha cudurka duumada baydhabo oo kale daatadu maxayn may kuma dheeha in harumaha caafimaadka publica iyo saaran siyeed kun shan boqol konton shan camal micnihii baydhabo shaleedii haddii siyeed kun shan boqol konton shan qof harumahan yaroo baydhabo kiyaala seeran may maleesan harumaha kaloo gobolka baay haddii la iska dara ama samaylarice haddii la iska dara in maylarice sideeda gobol daata harun kasta maylarice intii hela haddii liska daro marka micnaasha ma intaahan soomaaliya weli ku gudoomnaha sigaara weli intaamay hayte cudurka duumada inoo magaaga maylarays koonfur galbeedka hadlaan sigaara marka intiin helanis ku saarna maylarays in wala ku qowda may marka fadeeyaha insin qoosada ka guutaan heela sanfalka bulshada qibasha shaldum iyo maylaraay inkas oo maamul maamulka arrimaha gudaha ku horeeya oo arintun يعني قال جيش ذكر وإخلان أنت والقوة سيد الشيخ عبد الله يقول الله إن نظافة والقوة نظافة ما يكون مدى بيفرق إن إن البربوري ولا لدو ولد رحمة عن حجوات قبل الدير لانكستر بنانك ما إلى رئيس محفل يذكر لبعض ما يتاها نورها أما ولا لا روكا ناعدة أو تربان درتية ما إلى بنانا نفل يذكر ولد تكري لا يسمونه كوان لدوما يجاوب وكان عاكد يكتبه إرادة ما يراين إن هلا يدين أنت يقانت ده معناه شيء شغل مسكلة إن هذا إن إن ما يراين هو كوب ولا بكي دكت حديد نوعي مكاسي في عذر كفافياي مس بلاسموديوم كي ودي هو بعد كين كدقنا هذه ملاري شغل مسكلة هيدين لكن هذا كدقوه شيء إيه إرادة كي سوق ياس بول فايدة لنا لهاي مرة ويبقى ويبقى بيرها هيدا تكون مكاسي في أحمد كي يوفنسناين may welwelka beerahaytay inaad sifayda maylahay banaanka inkanasata may welwelka beerahaytay owlaadiye hooyooyinkii may welwelka beerahaytay in lanka sifayla injiifada maylaraayis injiifad waay marka intaasay markas wallankuqobada horta deegaanka maylaraayis in deegaanka walkuqoban walaanka horeeye oo maylaraayis iyo hakuduulo korta biifadhiga iyo meelaha gudadka ah in walkuqobada lama in harumaha caafimaadka iyo heedaha sanfalka runtii oo samaan korayto inuu ku fadaan ma ilaahay yooma in geeb oo kale layna iska kooyna wacyigelinta joogta nagata wasaaradda meeshin ku kaalmay doonteena wal kasta oo markaasayti oo arrintan wala ugu qodobado sadartee marka haruntada roogta wasaaradda caafimaadka iyo adiiba mayn roogtanana in dadkun la kaalmay hooba dadkun la kaalmayaan meelada faraaqay wala roogow iyo micnihii wal oo ma ilaahay soona iska kooyow iyo shirnoogun ay shaatiyaal qurux badan hangalada male laakiin mayna iska kooyayne in dadkuma mas-uulku keena arrintii wal ku qaban saas dartiye meelka gabagabay fadayha isamoosinka maad naga waqtiin qaaliga intii un xil isku saarna wasaaradda may badan qaadataha in xilmin isku saarto xilkaasi maynka horeeye maynka horeeyeha mayla raayis sida oo hay-ad sama iyo unicef iyo ramshon global fund oo kala shaqeeyahayaan in waxyaabaha hooyada dhalaanka marooyinkii kaneecada oo daaweysanaayeen si ku hortag faylalan hela in la qeybiy xarunta caafimaadka la kahela diyaaraad xarun kasasta oo caafimaadda publiga way diyaar aha sinsin yeeli beersan hayn daaweysan wakti badan dhaadow aada iyo unugana ku badbaado karan may diyaarka lan offering ka siiyaw ka wacyigeliyaw may diyaarka daawo tayale beersan hayn may diyaarka baaritaan beesalaameed xaanas marka oo dhibigan ku qeyb galnay meel raayis dadka kale meel ku faday iyo meel ku faday een sida oo maamulka arrimaha gudaha oo kale een meel raayis maamulka degmada gobolka meel ku faday iyo in yani wasaaradda caafimaadka iyo badayga tilmaamihiiraas meel raayis oo culays oo dhibigaas yani sadartii markii arrimaha gudaha meel ku faday waxyaabaha qashanka iyo meelihii wala ku qobdo waa in awoodgeliyaan walna meel raayis qobadan dadka oo warka dheeri waayo meel raayis nadaafadda meel raayis minshiibida oo kale isticmaal nadaafadda wala ku qobo walaay qalabka walaay markaasayti lanfuudayo marka may macquul nagalaana intaasoo idinka markina nasii haddana madeeri inti daraarta waan korray inti daraarta walaaqla galaw meemay filaana inti galantiin iyo codkin madeegna in malaria diyaarana inti inti wal ku qaban oo noo isticmaalan halkudhiga ah malaria oo la eritir wali ku bilaawdaasi aan qiimo badan oo cudur dila adduunka oo dhan laga xuso taas ahaan dalka soomaaliya oo dhan meelay joogaanba degmo iyo gobol iyo caasimadba waxaa laga hadlaya waxa waaye waa cudur dilaa ah oo soomaalida dib weyn ku haday oo in badan dad badan sanadkii naga laaya naga aan la koobi karin laaya in badanna ay mataqaanaa ay mataqaanaa howlgal ku noqoto oo ay shaqo ay qabsan jireen ay ay ka yarayso wax soo saarka sida beerahoo kale ururka beeraha iyo iyo xoolo dhaqatabada cudurkan aan aan aan hadlayno aan ka hadlayno waxaa ka wanaagsan baa la yidhaahdaa treatmentigiisa daaweyntiisa innovationkiisa ayaa ka wanaagsan see looga horfidi karaa waxaa looga hortegi karaa meelaha biyuhu fadhiistaan dhulka horta waxa waaye faktarka keena waxaa la yidhaahdaa was- balasmodium fal- eh, balasmodium anopheline mosquito female among anopheline mosquito ayaa la yidhahdaa female anopheline mosquito ayaa gudbida marka eh, femilkaas marka waxay dhashaa eh, larvay dhashaa larvahaas wuxuu ku tarmaa biyaha marka haddii biyaha ama hal noqoto kuwa stagnant water la dhaho oo yaalla muxuu ahaa eh, meelaha mataqaana maara godadka ah ama meelaha biyo fadhiis meelaha biyo fadhiisinka ah amaba kuwa aashuunka ama berkadaha meelahaas uu ku dhasha ay ku dhashaa biyaha macaan so kabacdi halkaas ku tarantaa kabacdi halkaas uu mataqaana maaragtay uu uu female oo ka noqdaa oo maaragtay uu- uu uu ka noqdaa maaragtay adal Maga- marka haddii aan biyihii aan xalino eh, kuwa roobka iska badaa ro- kuwa roobka uu ka dhalan karaa waa sax laakiin kuwa aan anagu sababta u nahay amaba aan xallin karno haddaan xallino wa- waxa waa waxa waaye waa yaraane malaayadu malaayadu waa ay yaraane midka ashuunka seel marka loo yaray karaa yani wixii ah, kuwaan mataqan stagnanka water la dhaho oo meelaha dul- wixii dowladda iyo hadda xukuumadda oo kale ayaa la rabaa inay suuliyo kuwa aashuumadoo kale aashuunka iyo berkadahoo kale waxaa loo baahan yahay in la maaragtay la daboolo amaba lagu shubo ah, la geliyo malaay cuna allaarba soma marka eh, cudurkan eh, muddo badan uu dalka dhibaato ku hayay haddana wuu ku hayaa eh, wuxuu ka dhashaa maaragtay redbolkaas iyo biyahaas marka haddii aan iska wada kaashano sida boorku sheegayo oo qof walba uu ahmiyad gaara siiyo oo guryaha laga suuliyo mataqaanaa muxuu ahaay eh, biyaha stagnantiga ah oo ashuunka lagu shubanayo ama laarba lagu eh, lagu rido amaba maaragtay muxuu ahaa la daboolo ma garatay laakiin maaragtay muxuu ahaa laarmihii meelay ku dhasho ma helaysa kaneecada waana yaraanaysaa mabsuuta marka eh, dalkan oo dhan wuxuu stratificationa jira eh, meelo ay ku badan tahay kaneecadu iyo meelo ay mataqaanaa maaragtay dhexdhexaad ay ka tahay iyo meelo ay mataqaanaa maaragtay ay maaragtay ka yar tahay hyperdemic a jira meelaha la dhahay meelahaas waa hyperdemic waxaa kamid ah meelaha webiyaasha ay maraan Eh, waxaa la kena mesodermic eh, terminologia la- la- lagu yiraahdo waxaa kamid ah eh, waa meelaha dhexdhexaadka ah waxaa kamid ah mataqaana hyperdemic area oo maaragta Eh, baydhabo kale waxaan filayaa mesodermic in lagu tilmaamo muftunta marka haddii aan iskaashano oo aan mataqaana gacanta isqabsano oo aan mataqaana maaragtay dadkaas maalin walba la-aanaya ama maaragtay wax soo saarkii yaraynaya oo is wax qabsan karin oo u xanuunsanaya waxa waaye waa yarayn karnaa magar laakiin haddii aan ihtimaal aan ihmaal siino oo qof walba uu yidho aniga maxaa iga galay magar waxa waaye hade cudurku waa uuna mataqaana maaragtay wauna baabi'inaya hadda waxaa jira boosaas oo kale waxaa waa costa area lagama aqooni malaria inay ka dhacdo ma garat laakiin hadda boosaaso waxa waaye waxay noqotay meel mataqaana maaragtay endemicity malaria ay hay ku tahay ma garat hyperdemic area ay- ay- ay ka sida meeli webiyaas oo kale maxaa keenay waxaa keenay yani dad waxaa ka yimid mataqaana etoobiya oo immigrant ah dekada agteeda yimideen halkii ay- ay mataqaana maaragtay waxuu ahaa degaan ka dhigteen ma garatay dadkaas waxay ahaayeen dad la xanuunsan malaarida laakiin aan jiranayn yani qof waxaa jira eh, malaariyada qaba laakiin aan la xasuunin immunity uu leeyahay marka dadkaasaa etoobiya ka yimid etoobiya markay ka yimid halkaas dadka ay ku noqdeen kabacdi malaariyadii dadka ayay ku faaftay haddii saddex faktor cyclekan waa in la kaba jaraa hal cy maaragtay waxaa la rabaa qof infected ah oo malaria qaba iyo faktorkii iyo qof caafimaad qaba marka cyclekaas haddii la kala jaro oo ama qofkii caafimaadka qaabay ee qofkii malaariyada qabay la daaweeyo am- maaragtay waxa waaye cyclekaas ma soconayo ma gudbaayo wallahi ma gudbi karto ha female and female mosquito waxay u baahan tahay inay gudbido ama marka qof malaria qaba inay ka qaninto ay qof haddana caafimaad qaba ay ku tallaasho sooma marka markii haddii dadkii la daaweeyo oo malaria laga daaweeyo waxa waaye meel la helaayo cycleki waa kala waa kala go-aya amaba ay isticmaalaan dead natisk ma garatay kollaytaba available way tahay hadda mataqaana maaragtay oo si aadaa loo mataqaana maaragtay loo distribuutgareeyaa marka ama laga xijaabo qaadida ay qofka ka soo qaadi lahayd bijiran way u gudbin lahayd qofka maaragtay oo ahaa caafimaadka marka waxaan leenahay haddii aan mataqaana wada dadaagno oo aan maaragtay muxuu ahaa aan gacmaha isbashalno shaqo kastana saas wa oo cidna lagu hadlaynin dadka caafimaadka keliya wallaahi ma ciditiraab ma ciditiraan ma ciditiraan ma ciditiri karaan hay-adahoo kale mala keligood haddii lagu daayo oy ka mid tahay hadda samadadan ma ma ciditiri karaan waxna kama qaban karaan laakiin haddii dhammaantana aan u garanno inuu cudur dilaa yahay oo dhibaato nagu haya oo aan gacmaha isqabsanno oo aan assuulino waxaan gaari karnaa elimination magarad inaan wadarka naga ka cidirtirno malaria marka waxaan usoo jeedi lahaa xukuumadda iyo mas-uuliyiinta iyo muxuu ahaa dadka caafimaadka ho involved ku ah malaria dhammaantana inaan garbaha isqabsano oo aan ka suulino gobolka malaria waa haddaan input samayno waxa waxaa noo soo baxaya mirahan mira wixii aan samaynay waa noo dhalanaya haddaa wa hadda haddaana waxba aanan beer salan waxma noo soo dhalanaya waxma noo soo dhalamaya marka haddaan laakiin wax tabcano waxa waxaa laga inaan wax barano sooma marka waxaan kusoo dhaweynaya waxaan kusoo dhamaynaya had kusoo dhawagaaminayaa aan wada dadaalno malaariyana aan mataqaan elegtirno anigu waa si helistaan ku imid meesha waxa waaye week supervision ah iyo assessment oo malaria situationka aan gobolka aan mataqaan maaragtay aan week u joogi doona oon assasgareyn doona bal sida ay malaria xaaladeedu tahay Local Voice is always listed in uh, summer partnership ay la tahay in Global Fund, UNICEF, and Federal MOH, Southern MOH, iyo sama oo ah fulinta barnaamijka qofka mashruuca ugu shaqada leh. warbixintaas ayaa waxay noo cadaynaysaa marka in anagoo dhan garab aan ka wada geysano sidii aan u ciribtiri lahayn malaariyada iyagoo qof walbaba uu ka bilaabayo naftiisa soomaalidu hore waxay u tidhaahdaa sar keligeed gool ma dhahdo qof walbana waxa uu mas-uul ka yahay gurigiisa xuska maalinta malaariyada adduunka ee shan iyo labaatanka abril ee sanadka laba kun toban iyo sagaalka WHO waxay ku biirtay iskaashiyada caalamiga ah ee lagu baabi'inayo duumada rbm-ka oo ah maxay aheeto rollback malaria ama global partnership to reducing malaria oo malaria free zero in laga dhigo area walba waxay ku imaan kartaa in partner walba qof walba oo ku nool southwestiga waana halka areada ay u badan tahay duumada oo in laga wada hortago qof walbana uu ka bilaabo naftiisa si loo baabi'iyo malaria free southwest state waxaan ognahay lower shabeelle baydhabo oo ah bay region iyo bokool waa meelaha ugu badan ee maxay ahayto cudurka duumada laga soo ribood gareeyo waxaana u baahan tahay in laga hortago in qof walbaba oo xil iska saaro inuu ka hortago duumada dhibaatada ay leedahay ama dhibaatada ay u geysanayso qof walba iyo shaksi walba iyo guri walbaba xilliga la xusaayo malaariyada oo shan iyo labaatan walba waa xilliga ugu roobka badan ee maxay ahayto baydhabo ama goboladan ama ereyada soomaaliya oo dhan waa xilliga ay duumada dhalanayso eena dhibaato ku sababi karta qof walba waxaa ugu badan dadka ay dhibaatada saameyn ku yeelanaysa hooyooyinka uurka leh caruurta aadka u daada yar ee underfive-ka ah marka sidaas darteeda waxaan organisation walba maadaama ay sama focal point ka tahay barnaamijkan ku dhiirgelinaynaa ama qof walba oo ka shaqaynaya baydhabo ama organisation walba oo baydhabo ka shaqaynaya ama southwest state waxaan ku dhiirgelinaynaa inuu garab nagu siiyo sidii aan malaria free uga dhigi lahayn deegaanadeena anagoo ka bilaabayna nafsadiisa ka bilaabaya sow hooyooyinka waxay u baahan yihiin si looga hortago malaariyada in la bixiyo sisiyeero dawaysan maaha sisiyeerada laga soo iibinayo banaanka oo waxay u baahan yihiin in sisiyeerada dawaysan laga qaato xarumaha caafimaadka ay bixinayaan sow hooyada haddii aan lagu dhiirigelinin inay tagto xarumaha caafimaadka ee qaadato sisiyeeradii loogu talagalay dawooyinkii loogu talagalay waxay noqonaysaa in hooyadii ay la ildarnaato cudurka malaariyada ama duumada ah taasina waxay dhibaato ama carqalad weyn ay ku tahay baaba-a dadkeena sidaa darteeda dadka t h w-ga dhammaan dadka ka shaqaynayo gobolada southwestiga waxaan aada ugu dhiirigelinaynaa inay garab nagu siiyaan sidii aan ku baabi'in lahayn duumada iyo dhibaatada ay leedahay ama dhibaatada ay u geysanayso dalkeena kow waxaan ku baabi'in karnaa in qashimada iyo meelaha nadiif meelaha wasaqda ah oo garab la iska siiyo taasina waxay noqonaysaa heer degmo heer gobol ilaa iyo guriga ugu dambeeyo in la geliyo haddii aan bolisiga uu shaqeynin sidii loogu talagalay decentralization waxay noqonaysaa dhibaato qof walbaba gurigiisa saameyn doonta so waxaan u wada baahan nahay anagoo fiirinayn xag dowladeed xag familieed iyo xag organizationeed anagoo dhammaanteen ka wada shaqeynayna humanitarian waxaan u baahan nahay in dhammaanteena aan ka wada qayb qaadano sidii aan uga hortagi lahayn malaariyada so sama waxay garab buuxa u taagan tahay habeen iyo maalin sidii ay ku baabi'in lahayd cudurka maadaama focal point ay ka tahay southwest state inay horumar buuxda gaarsiiso qof walba ay ku dhiirigeliso sidii u baabi'in lahaa ama u garab nagu siin lahaa sidii aan u baabi'in lahayn cudurkan ama aan u yareen lahayn maadaama deegaanadeena dhibaato badan uu ku leeyahay ama saameyn badan uu ku yeelanayo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka xafladda ah soo qaybgasheen waana idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan ee aa u imaateen soo yeeritaankiina ama aqbalaadda ad aqbasheen thank you
بسم الله الرحمن الرحيم دمان قبيلياشا وكل وزير وزارة أقسمة وزارة أمريكا متمتين كما مقبول كبايدن سما فالكا أقسم كلين وزارة دمان قبيلياشا بعض ساعات دمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب الحمد لله runtii ciidan ka faraxsanen waxu ki doona maalinta malaariyada adduunka oo yaka beeganta labaatan iyo shanta bala afri lama konton iyo sagaalka wayuu ahaa runtii inima kugigamiyadiidan dhamaa nagaana wali kale ku sheegi fadaan waryar inima ku taabana maadaama ugeka ugegani maalinta malaariyada adduunka inan waryar uma ku sheegna horta marka hore malaariyada runtii doctooryaal badan ma ku hadaleen dad badan oo wayahaniina ku hadaleen wali waxaa indha badan kuweynay sheegay walankahow udurkanka daron oo umadana hilaagahay malaari diyaata wayna sheegay waysin sheeganaha dhammaanteen inuu noogada goornaato warta marwelba malaarida duuginiya ata way sheegay laakiin in laku hortaga lala dagaalama daqocidabta degmada bayrabo iyo lala dagaalama wacyigelin badan wasaaradda iyo hay-ada sama oo geeda gobod iyo marwelba iyo guudaan degmada baydhabo in iyo arintaasi lankimadaga kuduuriyooga xaafada leekaninkolanka siine la baarasa toose lankalimasi caafimaadka marka markaasa wali sheena korneha anta oo kiis oo dhiiri degmada ka dhiiri markaasase toosena way waan liin hela kor marka wali fadaane dhammaanteen inuuna aan wada kaanaan dhammaan dintaroogdi bulshooyinta oo hakigeegantan koynaba walisiin sheegane in cudurkiian kuhumiya malaaridiyata waananu kula dagaalagnaan degmada baydhabo iyo degmooyinka kaleba markaas asasiin sheegan iyadida maasantiin inlow waayigelinta hata hay-ada sama heligii sanadguuridii hormarka koyni iyo tan tilamada tanetaaba waayigelinalawad waayigelintii ayti warbadana ka guulaysadii degmada baydhoosadii hortime uma wali ahaa meelo wasagta iyo gashag iyo walamalakadeediyaw oo udurkaasiina si degdega usan kudilaa kor imanunka degma ahaan way wala degaalin hadaba la degaalin wayna laakiin tan kale wali fadaana in bulshooyinka iyo dictoriyaalka iyo hay-adaha oo kadhugle oo malaariyada iyo wasaaradda caafimaadka iyo oo dhammaantana garantas haysana wali fadaana in muqirata degmada baydhabo iyo diidan maasantiin wabilahi tawfiiq salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh
runtii mar badanaa shuurlega deedaana korku siyadmeedii mayna shoogahana jawar xilligaas oo hadii leefeeri wal oo la tartari min ay tan la tartari lagta marki marki hore ma hayd hadii sala marka seertu daqo oolada intuwada joogto ooladii oo maraykan la iska fiiriyaaga isbitaalka arangeed haddawada seeto isbitaalada seeto dad malaria haydi jaraan laakiin sidii hore mee laakiin kuma joogto warkasoo bani aadamka horta wacyigelin laga baahay shiid me wara dhiiga intan haddoo geed waniisheego lanko ila isad hadan gaadaan inta baa moo gaadanen howla kana hadan hama kala gaade wacyigelinta walaaboniyar wacyigelinta xaafadaha laamaha dadwooyinka dhammaan in la geliyo iyo horta idinka baahima mida kale isbalgilahana si naftiisa agaas madii registerha la fiiriyo meeluhu kuqoy tuulooyinka oonka dhib badan oo ada fiiri meelaha kimaas oo hadda malaria ku oo in dhimadaan isbitaalku dad ka dhimadaan tuurin badan lama tuurin badan oo hadda fiiri lansheri mana oo hay dhimado hay waan beer bay dhimadaan kanaadaan walaasha daba golo meel falay meel iyo walaasha qooyan saankii lindiroof la ogaado biyo iyo waraabeen walaasha lahabaada la ogaado kanaacataa mana meeli biyo waa walaa ku dhawaa wala ka sawaayo marka in lis waacigeliyo adduunyada in walatabelo laisu bido oo madadiine waynaha oo sanadkii haanasaan lahu saaraya oo haanasaan lagu weelno nafayl ilaahay diinana si qaabka nadaafadda qaabka oo dhaqanka walaas dhan unawaab haysaneed ilmiyeerka la barohay dadweynaha kasee culimaada kasaas culimaada wacyigelinta kafaynata koo lagu gabado koo kale yani arrimaha bulshada lagu gabado walaasana nidaafada xaafadoo lagu hadalo eedabayka baahin kokaanka kuma jiraha landhaxtar ahoo suba nafiisba gudaafad aho baa la fiiri laakiin dhaxtar wala daaweyn inkiisoo balaseedona yani xiski iyo adduunyasa dhalada marka walaaba hadii dhaxtarkii bas wala haya wal macno lama dadkii isku raan lugyaaba wacyigelinka xagga diinta lakuwacyigelin حتى دعوة الأخوة يجري تكون نشاو قاب كنا فضي أن قاعد ضايان أو دمائي نسكت بيان تكون نشاو قاعد ضايان ويجري وربا نسكفهم إلى ورانا كسي